wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle caashe khaliif maxamed ayaa deeq lacageed oo dhan shan boqol oo doolar ugu deeqday faadumo cabdi xasan oo in muddaa la daalaadhacaysa xanuunka buruu ugu soo baxday dhuunta islamarkaana ku nool xaafadda kuushin ee magaalada baladweyn iyadoo deeqdan usoo wakiilatay cabdicasiis maxamuud muudey cabdicasiis maxamuud muudey oo inta badan ka shaqeeya caawinta dadka danta yar islamarkaana deeqdan loo soo wakiishay ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka qayb qaataan caawinta hooyadan bismillaahi raxmaan iraxiim maanta waxaan joognaa xaafadda kuushin ee magaalada beledweyne ay ku nooshahay faadimo cabdi xasan oo ah maamo soomaaliyeed oo halkan ku xanuunsanaysay muddo lix sano ah maama faadimo waxaan baahinay muddo laga joogo laba maalmood ka hor ayaan baahinaan u baahinay bulshada soomaaliyeed durbe waxaa ka soo jawaabay baaqaas wasaaradda xuqulisaanka dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirad caasho ayaa ka soo jawaabtay jaha durbe lacag gaaraysay shan boqol oo doolar ayaan maanta halkaan ugu keenay faadimo cabdi xasan oo ah maamo soomaaliyeed oo ku xanuunsanayso magaalada beledweyne muddadaas lixda sano ah oona helin wax daryeel ah iyo wax caafimaad ah ayna helin wasiirad caasho ayaa kasoo jawaabtay baaqii ugu horeeyey ee soo gaarsiis maamo faadimo ee soo gaarsiisay caasho iyo waan u mahad celinayaa sida wacanay uga qayb qaadatay gurmadka loo sameeyey oo kala go-an lahayn faadimo weli waxay rabtaa caafimaad bay rabtaa in loo gargaaro ayay rabtaa lacagtii uu dhakhtarka sheegay kun dollar bay ahayd hadda waxaan haynaa shan boqol walaalaha kale waxaan ka codsanayaa in faadimo weli loo soo gurmado oo caafimaad ay hesho oo qaliin ilaahay qaliinkaas uu ku guuleeyo maanta xanuunka haayo ilaahay oo ka dul qaado ayay rabtaa wasiir caasho way mahadsan tahay kudayoosho ayay mudan tahay boqolkiiba boqol walaalaha kalena waxaan leedahay wasiir caasho kudayda way ka qayb qaadatay aadayna ugu murugootay xanuunka hayay maamo faadimo walaalaha kalena waxaan ka codsan lahay oo soomaaliyeed ama kuwa jooga magaalada beledweyne iyo kuwa daafaha joogo daawad doono inay maamadan usoo gurmadaan ay u baahan tahay caawinaada oo qoys danyara kasoo jeedo awal xoogeeday ku shaqaysan jirtay haddana xanuunka ayaa lasoo dirisay waad dareemi kartiin lacag kun dollar ayuu yiri dhakhtarkii qali lahaa qaliinka ku sameyn lahay marka waxaan rajeyn doonaa inaad kasoo jawaabi doontiin walaalaha soomaaliyeed ee daafaha dunida joogo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hooye faadumo cabdi xasan oo guddoontay deeqdan ayaa ka mahad celisay aad ayaad u mahadsan tahay sida aad iiga naxdaad iiga xanuunsatay waxaa ii soo dhiibtay cabdicasiis waa isoo gaarsiiyey shan boqoloo doolar waana mahadsan tahay sidaad iiga xanuunsatay qaar allaha ku siiyo ejir xasanaad tiro badan wax badan guriga ka mid ah caafimaad ilaaha haysto intaan oo u baahnaay wax kalena in lay qabto waa u baahanahay alxamdulilah ilaaha mahad iskale wax badan ayay nolosheeda ka bedeli doontaa lacagtaana oo soo gaartay qalninkaygana waa arki doontaa haddii aad nooshahay waxaanahay maamo soomaaliyeed oo dhashay afar toban caruur ah shan ka mida ka saqiirtay sagaal ka midna u joogto waxaan u baahanahay gargaaro dakhaatiir iyo nolosha maanta aan ku jiro u joodiin alxamdu shuurub caalamiin ilaah mahad iskale qof walbo islaana waxay awooday inay igu kaalmayso ilmahayga ugu shaqaysto saaxaa shalay uga xamaalan jira waxyar habadgelay camal ay ka bilaabatay waa la dheedheelsana marna waa la waayinaya xanuunka meesha kuusneed marna waa waa soo buuxsamaysay sanadihii dambe laba sano u dambeysay ayaa meeshai soo badataa heer xijaabka ay soo riixda xataa gaartay ka dambe kala khajaanaba ah waa u jeediin koorteyda siday u taalo waa aragtiin haddana alxamdulilah shuurub caalamiin ilaa mahad iska leh caafimaad ayaa rajaynaa maama caasha ayaa lacag shan boqol oo doolar ah igu soo kaalmaysay oo ila soo gaaro wiil walaalkay cabdicasiis la yidhaahdo shalayna i baahiyey maantana shan boqol oo doolar ayuu isoo gaarsiiyey mar kasta waa tegi jiray waxaana awood u lahayn ayay sheegi jireen dhakhtarkii horey markaan tago wuxuu dhahay toddoba boqol oo doolar waa ka soo tagnay ana odagayga ahayn dakhtar kale intaan tegay markuu dhiigaga iga qaaday ayuu wuxuu yidhi lacag kun doolar ah u baahana waayahan dhaa waa ka soo tagay murugo ayaa la fadhiistay irda horteeda waxaa u baahanaa dakhtar diyaaradii waxaas laiga bixiyo dakhaatiir fiican markaas i caawi karo oo naftayda badbaadi karo dakhtaroo dakhtar ma tahay lama rabay meeshu waa qoore saas awgeed ayaa u baahanaha maama caasho keyr allaha siiyo shan boqol oo doolar ayay isoo gaarsiisay meesha kasoo bixisana wax kaloo keyr badan allaha u geliyo jasaaka allahu kheyran